kolba qorshaale noo soo samaynaya qorshaha la doonayaa runta inay sheegayaa waxa weeya soomaaliya inagu ku jirna shan shan dowlad goboleed laga sameeya afar xagga ka soo baxaan ka shanaada inaga noqona oo waliba saddex gobol ka kooban siyaasad ma hayno tala ma hayno waad arkaysaa sanaadiinteynu ma ma midaysna siyaasiyiinteynu ma midaysna xil weynna waynu qaadnay oo ma dambaynu yidhi waanu idi xoreynay doonaynu isku taagaynaa hankeedii iyo habkeediina ma wayno ummaddu haddaanay talashan war maxaa inaga xumaaday maxaa inaga harsan maxaynu yaalla hadday meesha ka maqan tahay dee waa loo soo tashanaya inta loo soo fakero ayaa kulbo qorshe dusha ay nooga saaraya waxaan leeyahay fadhigan ha ballaadho mas-erinta sii kordhiya siyaasiyiinteeda waa kala fadhinaa waad ogto waar aynu tale isku nimaadno oo maxaa inaga xun aynu islaamana isdul taagno waxyaalaha qodobada muhiimka ah siyaasiyad dibad ka mid tahay stoog ka mid yahay awood qaybshu ka mid yahay ka mid tahay makaanasa guurtida oo dee dowlasho la-aanta la sameyn kara waxaa soo lasaxaa ayaa waxaa laga sameeyey fas shan bilood len adduunkana daawan la yoyotamiya oo hadda iska daa marka raggii daalan dumarkii gambadha iskula fadhiistay waa waxay laga yaqasoodaa wey waxay kutusisaa inaan mudakar jirin meesha mudakar aan salaadiinta mudakar lahayn siyaasiyiinta mudakar lahayn shuruuqdeeni waxa ilaa halkaa ina dhigan ilaa lixdankiina waxa weeye hogaan dare iyo taladaro maalintii lixdankii haddii markay s n s heshay ay la tashan lahayd in u f t maxaynu yeelnaa ka tuuro may dhacdeen talaa lagu tegi lahaa nidaama la samaysan laakiin idala tashan mayna yidhahan kuna xidhan qof kastoo inay ruuxa jiraa unity without condition haddaba waxaan idiin sheegaya midda idiin sheegaya haddaan maanta aan la baraarugin inagoo lixdankii ka ka hawl ka ka ka ka ka ka liidana ayaa soomaalida dusha laynaga saaray siyaasada soomaaliya haddaanaynu roolkeena ka ciyaarin waynu ku jirnaaye ayaanu isdhagatinayn sidii gorayadii madaxa aasanaysay soomaaliya weli baar baynu ka nahay haddii aanu engagement la sameynayno la socon wax la socda aynu doorkeena ka ciyaarin oon been iskugu sheekeyno waxa weeye tun kalena soo qaban doona si sidii tamiiliinta ku dhacday soddon sane xor ahay waa tamiile silciranka ciidama heleyna ma habaysna amison baa ciidamo samaynaysa qofkii hadda loo fasaxaya helicopters baa la keenaya shisheeyaya wataan xuduudaheyna ma haysano inaga isma haysano ma midaysin dee waxaan u arkaa inaynu dadkeena khiyaamo u samaynaya aynu da hoog u horseedo inteena maanta mudakarka maanta hadday naga xumaatana la odhan maayo sinaya madaxweyneha waxaa odhanaya war waktigaa la jabay iyaa talin jiray yaa mudakar ah ninka bax qof ka baxsanya ma jiro markaa waxay la tahay aynu aynu mas-uuliyadda saarno waxa u aagtay aanu sudaanku mas-uuliyadda reerkiisa haynin caaqilku kii jilibkiisa aanu haynin siyaasku kii ummadda aanu haynin sheekhu kii ummadda aanu haynin yani mujtamaceena waa cilla cid cid cid cid ka mas-uuli ma jirto iyaga baa kuna wax mid wadda qota mid gidaariga dhista iyagaa mid kasta waxay maraysaa hadda inaynu dawladdu waxay ka samayn lahayd qorsho waddan inuu reer kastaba ila wadda yar baan samaysanaya oo iyagoo sidii boqortooyinkii kolba reer lacag siin jiray amiir yar loo diro ilaa ama shan shan kiilo diro kuu daray hadda waa lacagtiin waa sida boqortooyadu waa waa xilkii dawladda saar maayana iyadu haddaad wadda la dhisiyo qabataa tiraha maxaa idinku haystaan communitiga maxaa haysaan intaasaan haynaa annagaa wada inta kale annaga sameynna laakiin sidii boqortooyadii kolba reer maslixi jira oran jiray waddaanu isku siinay toba kilomitr maanu siin hanaankii dawladnimo xitaa inaga lumiya iyo haybadii iyo systemkiiba inaga lumiya waxayna wuxuu noqday waxaa walaynagu qosliya bartakood dawlad baa inaga lumiya bartakoodkii dawladada iyo hanaankii baa inaga lumiya waxaa u markhaati u dawladeed madaxweynehi maalinta rotan tagay jijiga wixii naga dhacay soo booda arkeysa foorxamada naga dhacay toon la casuumin iyo bartakood loo sameynay toon meel lahay seexda loo diyaargaraynay ayaa la qaado la keenay maalin kasta foorxumaasina u dhacaysa waxaan ii sheegay in ummadda imika soomaliya nagu qoslayso waynay tuhmi jirtay war tuhmkaa inaga xumeynaan leh hukunkii habeentay soomaalida sooma marka waxaan leehay qofku kala weydiiyo reer soomaalidhan maanta halkan idinka waxaa fadhinaa maaha ilaa laba ardaabaadtiin laba dowladaatiin meelaa kale u yeedha wada guddi bay leeyihiin aynu waxayna hagaagsan siaan ku noolaan mayno sidaan dadkeena waan la eranaya gaajo shaqo la-aan dawo la-aan wax kasta iskuul la-aan biyo la-aan bayn ku noolay labaad iyo labaatan sanadood waxaas wax lagu faani kara maha nabad baanu keenay da ilmaadays agtaa isdaysay maha laakiin qorshe dawlada maha waxaan markaa ducanaya waad mahadsantihiin doodan cilmiyeed kale taageera waa dawada aynu leenahay insha allahu tacaala aynu dib isku habeyn doono oo aynu dib isku refreshman qaadan doono laba kacleyntii somaliland baan kasoo saarna insha allahu tacaala shirbeeleedna maaha sida xaaji cabdi lagu sheekeeyey xaaji cabdi wuxuu waa shirbeeleed shiroo dhan wuxuu ka yaqaana shirbeeleedka u yaqaano kaasa wadaad kuu sheega isaguna taageera annaga haddaan xumaan wadana qabta haddii dawladdu hadday gardan da qabta saasaan leeyahay wixiina dialog waan ku dhegeysan jiray waa tashi si ay noo socoto laakiin waxaan leeyahay hadal toos hadal toos walaay asalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakaatu